إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوتنا كتابك الأربعون النسائية عن سوكرنا حديثك اللباطن يشنعية باب بيان عظم حق الزوج على زوجته baabu bayaani cidaami xaqi zawji ninka xaqiisa weynankiisa caddayn la caddeeyo uu u baab yahay calaa zawjatii xaaskiisa korkiisana uu ku leeyahay xaqaas baabu bayaani cidami xaqi zawji ninka xaqiisa weynanka uu weyn yahay weynankaas in la caddeeyo ayuu u baab yahay calaa zawjatihi xaaskiisana uu xaqaas ku leeyahay can cabdillaahi bni abi owfa qaal cabdillaahi bni abi owfa wuxuu yidhi oo saxaabi ah qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahi ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low kuntu haddaan ahaa lahaa aamiran mid amraya axaddan qof an yasjuda inuu u sujuudo ligayrillaahi allah qayrkiis la amartul mar'ata islaamtaan amri lahaa an tasjuda inay u sujuuddo lisawjiha ninkeeda weladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi muxamed nafsadiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laa tu-addi inaysan gudanayn almar-atu islaamtu xaqa rabbihaa rabbigeed xaqiisa inaysan gudanayn xataa tu-addiya ilaa ay ka gudato xaqa zawjaha ninkeeda xaqiisa walow sa-alaha hadduu weydiisto nafsaha nafsadeeda walxaal hiya islaamtii calaa qatabin sariirtay ku umuleyday ay ku sugan tahay lam tamnacuhu iskuma diido xadiidun saxiix xadiidkanu waa xadiid saxiix ah akhrajahu axmedu axmed ayaa soo saaray wabnu maajah ayaa soo saaray wabnu xibbaan ayaa soo saaray xadiidkan wuxuu ka hadlayaa zawjka ama ninka xaaskiisa xaqa uu ku leeyahay xaqaasu xaq aada u weyn inuu yaho ilaahay weyneeyey nabigu sheegay weynankiisa sidaas darteeda gabadha muslimadda ah ee doonaysa inay adduunkana ilaahay xifdigiisa hesho aakhirana ilaahay jannadiisa iyo raallihanshadiisa waa inay ku dadaasho xaqaas inay gudato xaqaas inay gudato inay aada ugu dadaasho weeye can cabdillaahi bni abi owfa cabdillaahi bni abi owfa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low kuntu haddaan ahaa lahaa aamiran mid amraa axaddan qof xadiidku sababulwuruud ayuu lahaa sababulwuruud hadalkan sababaa nabigu u yidhi sala allahu calayhi wasalam sababkaasuna wuxuu ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabigii jaliilkaha mucaad ibnu jabal ayaa u yimid oo shaam ka yimid ta dhankaa shaam aaday markuu nabiga u yimid oo nabiga u sujuuday markuu nabiga u sujuuday sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu ku yidhi maa haadaa yaa mucaad waa maxay arrinkan mucaadow markaasuu yidhi ataytu shaam shaam ayaan tegey fawaafaqtuhum yasjuduuna liasaaqifatihim wa badaariqatihim waxaan arkayuu yidhi ayagoo u sujuudaya culimmadooda nimanka nasaarada ah culimmadoodii iyo wadaadadoodii ayagoo u sujuudayaan arkay markaasaan jeclaystay yuu yidhi inaan kuu sujuudo oon idhaahdaaba xaqule rasuulka allah wadaad nasraaniya intii loo sujuudi lahaa markaasaa nabigu yidhi falaa tafcalu ha yeelinina haa ma banaana ha yeelinina nabigu markaasuu yidhi sala allahu calay wasalam low kuntu haddaan ahaa lahaa aamiran mid amraya axaddan qof an yasjuda inuu u sujuudo ligayrillaahi allah kayrkiis la amartulmarata islaamtaan amri lahaa an tasjuda inay u sujuuddo lisawjaha ninkeeda waladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamedin nabi muxamed nafsadiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirto ee laa tu-addii inaysan gudanayn almar'atu islaamtu xaqa rabbihaa rabbigeed xaqiisa gudanmee xataa tu-addiya ilaa ay gudato xaqa zawjaha ninkeeda xaqiisa ilaa xaqa ninka ilaahay baa waajibiyey haddaan gabadhu marka ninka xaqiisii ilaalin ilaahay xaqiisa ma gudanayso nabigu marka sida ugu xeel dheeraaday fiiri arrinta si u weyneeyey oo uu arrinta aad ugu xeel dheeraaday wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam walow sa'alahaa gabadha hadduu weydiisto ninku nafsaha nafsadeeda oo uu nafteeda u baahdo walxaal hiya gabadhii calaa qatabin ay ku sugan tahay qatabka laba shayaa la yidhaahdaa kabadda ama heeriga yarkaah ratiga kuruskiisa la saaro waa la yidhahda heeri yaro jilicsan oo loo hoos mariyo oo ratiga kuruska kaliya le-eg waa la yidhahdaa qatab aa la yidhahdaa heeriga ratiga wey waxaa kaloo la yidhaha qatab dhardhaarta gabadha la saaro markay umulayso ama sariirta la saaro oo carabtu dhardhaar camal sariir camal ay u samayn jireen oy leeyihiin caruurka soo bixidiisa ayaa aada u fudaanayda markaasoo kale kaasna qatabaa la yidhahdaa labadaasayna xadiidka ku fasirin ahlucilmigu hadday rati korkeed saaran tahay ooy ratiga kuriskiisa saaran tahay hadduu nafteeda ka dalbado waa inaysan isku diidin hadday sariirta umusha saaran tahayna hadduu nafteeda ka dalbado waa inaysan isku diidin maxal shaahidku waa ku xeel dheeraansho lagu xeel dheeraana gabadhu ninkeeda ha deecdo nafteedan ay u diida maxal shaahidku waa intaas ee hadda gabadhiiyo foolanaydo sariir saaran ninkuba inuusan dalbayn waa la dareemi karaa laakiin macnaheeda waa mubaalaqo ku xeel dheeraansho caddaynta lagu xeel dheeraana oo uu nabigu leeyahay war gabarey naftaada ninka ha u diidin oo addeec waa saas wey walow sa-alaha hadduu gabadha weydiisto nafsaha nafsadeeda walxaal hiya calaa qatabin ay saaran tahay sariirta ay ku umuraydo lam tamnac yaysan u diidin xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa akhrajahu axmed axmed ayaa soo saaray wabnu maajah ibnu maaja ayaa soo saaray wabnu xibbaan ibnu xibbaanna wuu soo saaray ibnu maajah ala rabaa meeshaasoo kale oo nusqooyinkii qaladka ahaa si si kale u qodayeen ibnu maajad iyo wax kale ay qodayeen waa saas waa qalad xadiidka marka wuxuu caddaynayaa weynanka xaqa zawjku uu ku leeyahay sawjadiisa waa xaq aada u weyn gabadha muslimadaa marka inay xaqaas uga cabsato ilaahay oo ay dadaasho oo xuquuqdaas xuquuqdaas gudashadeeda ay u dadaasho taas ayaa waajib ku ah xuquuqdaas waxyaalaha ugu horeeyan waxaa ka mid a daacada gabadhu sawjkeeda waa inay addeecdaa gabadhu ninkii u dhaxday oy la nooshay waa inay addeecdaa wax kasta oo uu amro laba shardi bisaa la fiirina inay awoodo waxaysan awoodin hadduu amro haddii adeec lama laho ilaahayba qofkuma waajibiyo wuxuusan awoodin tan kale shaygaanu ma banaanya mase ma banaana hadduu munkar amro ma banaana inay adeecdaa waana noo soo socdaa baabkeedu shay munkara hadduu amro ma banaano inay ka yeesha waa xaaraan ilaahi weynaa halla caasiyaa ka imaanaydo marka ilaah halla caasiyo nin iyo qof kale midna laga yeeli maa labadaas shay hadday arrintu ka maran tahay inay adeecdaa waajib ku ah shaygii waa ay awooda munkarna maaha khalaas labadaas sharti bisaa laga fiirina waa inay adeecdo waa waxyaalaha ugu horeeya ee gabadhu la rabo muslimadda inay ku dadaasho waa waxyaalaha jannada ilaahay ay gabadhu ku gelayso waa waxyaalaha jannada ay gabadhu ku gelayso oo nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam uu yidhi idaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saamat shahrahaa wa xafidat farjahaa وأضاacت زوجhا قiila lhaa اdkلi الجaنaةa min أyi abwاab الجaنaةi shiئti nabigu wuxuu yihi slى الlahu عalيه وasلم gabadha shanta salaadood tukata bisheeda ramadaanna soonta farjigeeda xifdido zine iyo qurun ka fogaata zawjkeeda adeecda waxaa lagu yidhaahdaa aakiro jannada albaabadeeda midkaad adugu rabta ka gal mid alla midkaad jeceshay ka gal marka ninku waa jannadaadi waana naartaadi hadaad adeecdo wanaag kula noolaato waa dariiqaad jannada ku geli laheed haddaad caasido ka daba wareegto dhibto waa dariiqaad naarta ku geli laheed xadiidka imaam axmed ayaa wariyey sidaasoo kale nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ayuma imra'atin maatat wa zawjuhaa canhaa raadin dakhalat iljanna gabar kastoo dhimata ayadoo zawjkeedii raalli ka yahay jannada allay gashaa imaamu tirmidi ayaa sunankiisa xadiiska kusoo saaray gabadh kastoo dhimata ayadoo zawjkeedii raalli ka yahay gabadhaasu jannada ilaahayay gashaa marka waxaa ugu horeeya gabadha la doonayo inay zawjkeeda ku dadaasho xaqiisa oo xuquuqdiisa ugu horeeya waa inay addeecdo waxaa ka mid a xuquuqdiisa inay isku qurxido inay farxad gelido oo nadaafadeeda quruxdeeda ay ku dadaasho inta sharcigu ogol yahay xuduudda sharcigu ogol yahay nabigeena suban sala allahu calay wasalam xadiis nasaa-i uu wariye wuxuu yidhi inta la weydiiyo la yidhi ayunisaai khayr dumarka yaa u khayr badan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allatii tasuruhu idaa nadara wa tudiiquhu idaa amara dumar waxaa u khayr badan gabadha ninkeeda hadduu firiyo uu ku farxayo farxad gelinaysa waa gabadh nadaafadeeda quruxdeeda ku dadaalayda meesha gabdhaha xunxun markay baxayaanay magaalada aadayaan ay quruxdooda banaanka soo dhigaan oo dahabkooda muujiyaan oo ayay muujiyaan quruxdooda oo ragga islaameed ay muujiyaan oo dhaqankii dhaqangaalaadka ay ilaahay ka digay samaynayaan markay guryahooda joogana ay eber iska dhigayaan oo dukaafad iska dhigayaan dhaqankaas waa dhaqangaalaadka laakiin dhaqanka gabdhaha muslimaadka ah waxay tahay markay gurigeeda joogto inay isqurxido nadaafadeeda carafteeda sharafteeda muujido markay baxaydana ay is-asturto oo quruxdeeda qarsato sidaas weeyaan marka xuquuqda uu ku leeyahay ayay ka mid tahay xuquuqda uu ku leeyahay ayay ka mid tahay xuquuqda uu ku leeyahay waxaa ka mid ah inay xifdido sirtiisa maalkiisa gurigiisa caruurtiisa inay u xifdido ay ku dadaasho caruurtiisu inaysan dayacmin gurigiisu inuusan dayacmin asaga sirtiisa inaysan faafin maalkiisa inuusan dayacmin inay ninkan xifdido ma sirtiisa maalkiisa caruurtiisa iyo gurigiisa sida rabulcaalamiin uu yidhi faalsaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah gabdhaha wan wanaagsan ee saalixaadkaahu ilaahay yidhi waa kuwa addeeca raggooda waa kuwa xifdiya marka ninkoodu ka maqan yahay xifdinta ayagaba ilaahay xifdiyey ayagaba ilaahay baa dardaarmay gabdhaha alla xifdiyo ragow gabdhaha xifdiya hadday idin dhibaan u sabra haddaad qalad ku aragtan u dulqaata war ilaahi weynaa idinka dardaarmay oo ragga amray xifdigiinna allahaas dartiisa u xifdiya raggiinna idinkuna marka xuquuqda uu ku leeyahay marka taasaa ka mid a sirtiisa inaysan sheegin maalkiisa aysan dayicin oo ay xifdido taas ayaa ka mid ah xuquuqda uu ku leeyahay waxaa ka mid a inaysan dhibin inaysan ka daba wareegin aysan dhibin aysan rafaadin aysan waxa weeyaan muran iyo shar ku kicin mar walba ee gurigu uu noqdo guri markuu yimaado uu ku dego oo uu ku nasto oo uu ku raaxaysto oo uu farxad ku joogo laakiin hade hadday gaarto nin baa yidhi gabadhan waxay ii dhashay uu yidhi laba iyo toban wuxuu yidhi habeenkii guriga maalinkii o dhan wuu shaqeeya maalinkii oo dhan wuu shaqaynaa laakiin habeenkii wuxuu yidhi intay ka hurdayda ma imaan karo haddaan imaado iyadoo soo jeeda waxa weeyaan kabtaydaa kor loo tuura ha kabtaydaa kor loo tuura w marka wuxuu yidhi haddaan shaqada kasoo raaxo meelahaanan fadhiistaa intay ka hurdayo markay hurdo iyaduna way ogtood albaabka xirime dhagax yaray igu tiri khalaas markaasaan tartiib yay hurdayn inta soo galo aan istuurahu sababtoo iyadoo soo jeeda haddaan imaado kabtayda kor loo tuura ma qofkaasa qof khayr le ya bal cajaa'ibta fiiri ummadda banu aadamku meeshuu gaarayda shartiisu ya marka waxaa la rabaa gurigan ninkan markuu yimaado gurigu ku nasa lahaa oo hawshii iyo dhibkii iyo daalkii uga bixi lahaa inuu noqdo sidaas weeyaan gabadha dhibta ninkeeda waxaa naclada xururxinta nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam xadiid imaamu tirmidi wariye xasanna uu ka dhigay wuxuu yidhi laa tu'dii imra'atu zawjaha fi dunyaa ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri lciin laa tu'diihi qaatalaki illah gabar kasta oo zawjkeeda adduunyada ku dhibta waxa weeyaan xaaskiisa oo xurulciinta ka mid ah nin hadday wanaagsan weeye so uma jeedo waa nin xurulciinta wax ku leh midaasaa mujrim kalaa haddee lagama hadlayaba ninkaas xaaskiisa xurulciinta ah a waxay tidhahdaa laa tuudii ha dhibin qaatalakillah naclad allaha kugu dila ha dhibin fa inamaa huwa cindaka dakhiil martibuu ku yahay agtaada yuushiku an yufaariqaki waxaa soo dhow inuu ku soo faaruqo oo annaga xaggeena usoo gudbo ha dhibin ilaahay naclada kugu dileen ay leedahay marka nacladaas xurulciinta ayaa ku dhacaysa gabadha zawjkeeda dhibta marka gabadhaha mu'minaadka ah waa inay dadaalaan oo xaqaas gudashadiisa ay ku dadaalaan baabu lacni lmalaa'ikati liman tahjuru firaasha zawjiha xataa tusbixa ow tarjica baabu lacni lmalaa'ikati haadaakanu baabu lacni lmalaa'ikati malaa'igta nacaladeeda ayuu u baab yahay liman gabar ayay nacaladeen malaa'igtu tahjuru ka tagta firaasha zawjiha ninkeeda gogoshiisa xataa tusbixa ilaa ay ka waabarisato o tarjica ama ay ninkeeda usoo laabatoy raalli garayso baabu lacni lmalaa'ikati haadaakanu baabu lacni lmalaa'ikati malaa'igta lacnada ay nacaladayso ayuu baabkan u baabyaho ka hadlaa liman gabar ayay nacaladin tahjuru ka tagtay firaasha sawjaha ninkeeda gobashiisa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisatay malaa'igtu lacnad ku ridin ow tarjica ama ay ninkeedu usoo laabato oo ay raalli garayso baabkan waa xadiidka soo socda macnihiisa wuxuuna ka hadlayaa ninka gabadha hadduu doonayo gogol isku gogol inay ku seexdaan oo ay gabadhu diiddo oo ay ka carootoy gogoshiisa ka tagto malaa'igta ayaa nacladaysa waxaa la rabaa inay gogosha la seexato oo ay raalli garaydo hadday marka meel kale seexato iyadoo caraysan oo ninkii ka tagtay malaa'igtu way nacaladaysaa ilaa ay ninkaas ka raalli garaynayso can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala nabiyu nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa baatat ilmar'atu islaamtu hadday habeenkii bariso muhaajiratan xaalo ay tahay mid ka tagtay firaasha sawja ninkeeda gogoshiisii gogoshii ninkuu ku seexanayay oo uu doonayay inay la seexato ayadoo ka tagtay meel kale hadday ku bariso lacanad hal malaa'ikatu malaa'igtu way nacladaa gabadhaas hadda malaa'igta lacnadeeduna waa habaarkeedii naxariista allaha kaa fogeeyo aylaada waa malaa'igta ilaahay oo aan weligeed dambaabin waa la aqbalayaa habaarkeeda xataa tarjica ilaa gabadhaasu ay u soo laabato sawjkeedii oo ay raalli garaydo muttafaqun calayh xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen waa xadiid haabit ah xadiidkan marka wuxuu noo caddaynayaa dembiga ay leedahay gabadha zawjkeeda gobashiisa ka tagta oo diidda inay la seexato ayadoon wax cudurdaaroo sharciya haysan taas marka dembiga ay leedahay ayuu noo sheegayaa xadiidku waa in malaa'igtu lacnadayso dunuubta waa weyn calaamadaha lagu yaqaanay ka midta lacnadu hadii la yidhaha dembigaas qofka sameeya waa malcuun waa la lacnaday waxay calaamad u tahay dembigu inuu yahay dembi aad u weyn dembi aad u weyn inuu yahay salaadeedana ilaahay ma aqbalo gabadha maqaalifada ah oo zawjkeeda ku kacsan oo dembi la-aan iyo cudurdaar sharciga iyadoon haysan ka soo horjeeda ee ka tagta ilaahay weynaa salaada kama aqbalo nabigana sidaas addeeyey sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi inaani laa tujaawisu salaatuhumaa ru'uusahumaa laba nuuc oo dadka ka mid ah salaadoodu kama gudubto madaxa laba nuuc oo dadka ka mid ah salaadoodu madaxooda kama gudubto cabdun aabiqun min mawaaliihi addoon ka dhuuntay dadkii iska lahaa addoon ka dhuuntay dadkii iska lahaa xataa yarjica ilaa uu soo laabto wa mra'atun casad zawjaha iyo islaam ninkeedii caasiday xataa tarjica ilaa ay u soo laabato ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala salaad kama aqbalo labadaas ilaahi weynaa salaad kama aqbalo xadiidkaasna xaakim ayaa wariyey marka salaadeeda ilaahay ma aqbalayo marka gabadha muslimadda inay ilaahay ka baaqdo oo ay ogaato inaan salaadu ka ansaxayn oo macnaha waxaan ula jeeda aan laga aqbalayn laga aqbali maayaa ka ansixi mee farqigaa udhexeeya macnaha way tukan hadhowna soo qalayme laakiin wax ajira kelima wey laga aqbali ma saasaa loola jeedaa baabu taxriimi kufraani alcashiir haadaa kanu baabu taxriimi kufraani alcashiir ninka oo la abaalka dhaco xaaraamaynta sharcigu xaaraamtinimeeyey baabkii ka hadlaayay weeye baabu taxriimi kufraani alcashiir ninka oo la abaalka dhaco oo laga abaalka dhaco nimcadii iyo abaalkii iyo wanaaggii uu sameeyey baabkii ka hadlaayay way baabkaanu baabkaanu xadiidka soo socdo ayuu macnihiisa caddaynaa wuxuuna ka hadlayaa gabadha ninkeeda wanaagga uu u gala inaysan ka abaalka dhicin abaalka dhacaasuna waa dembi weyn oo kabiire ah oo khatar ah oo naarta lagu galo can ibni cabbaasin qaal qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam uriidtu waxaa lay tusay uu yidhi nabigu an naara naarta naartiyaa ilaahay i tusay fa idaa isla markiiba akharu ahlihaa dadka ku jira kuwa ugu badanu annisaa waa dumarka yakfurna dumarku way kufriyaan qiila waxaa la yidhi anyakfurna bilah ma allay ku kufriyaan qaala nabigu wuxuu yidhi yakfurna alcashiira zawjkooday ku kufriyaan wayakfurna alixsaana abaalka loo galay ka abaalka dhacanay ku kufriyaan low axsanta haddaad wanaag u samaydo ilaa ixdaahunna dumarka mid ka mid ah addahra zamanka uma ra-ad ay aragto minka xaggaaga shay-an shay ay dhibsato qaalad waxay leedahay maa ra-aytu minka xaggaaga kama arag khayran khayr qadu werigay werigay ebidkay wax khayra kuguma arag sidaas ayay ku leedahay muttafaqun calayh bukhaari iyo muslima xadiidka labaduba isku waafaqaan alcashiiru waa azawju cashiir waxaa la yihahdaa ninka can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam uriidtu naara naarta lay tusay xadiidku sababulwuruud uu lahaa sababaa hadalkaa nabigu u yidhi qoraxdaa madoobaatay waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam markaasuu nabigu asxaabtiisa tujiyey salaadii salaatulkusuufka ahaa qorax madoobaadka nabigu salaada markuu u taagnaa jannadiiyaa la tusay naartiina waa la tusay markaasay saxaabadu waxay arkeen nabigoo horay u dhaqaaqood sidii qof gacanta wax ku soo qabanaya gacanta taagay haddana waxay arkeen nabigioo gadaal u degay markii salaadii laga baxay ay weydiiyeen waxay dhahdeen rasuulka ilaahay oo waxaan ku aragnay adoo laacaya shay sida qof wax soo qabanaya kadibna waxaan ku aragnay adoo gadaal u laabtay arrintaasu maxay ahayd nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inii ra-aytu ljannata fatanaawadtu cunquudan jannadiyaan arkay geedaha iska raacraa iska raaraca ee bislaaday midhaha bislaaday laan weyn oo rucub ah oo saas u laalaada aan doonayu saas inaan usoo qabsado ballantaan iska goosto nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam walow asabtuhu la akaltu minhu maa baqiyat iddunya haddaan rucubtaas yartaahe laalaada ee iska bislaatay soo goy lahaa adduunka intuu nool yaho dhan aynu ku filnaale waa laanta keligeed ee halkaas ka laalaada boqolaal iyo kumanaan in ilaahay garanayo oo nuucaana kala laalaadoo kala duwan jannada markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam naartiyaan arkay naarta kulaylkeedi markaan dareemaha marka gadaal usoo booday naartiyaan arkay yidhi markaasuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam falam araa mandaran kalyawmi qadu afdaca weligay ma aanan arag muuqaalkan naarta arkay muuqaal kal foolxun weligay ma aanan arag muuqaalkan maanta arkay muuqaal ka foolxun markaasuu nebigu xadiidkan intaan hadda noo qoran uu yidhi uriidtu naara naartiyaa lay tusay fa idaa akharu ahlihaa isla markiiba dadka ku jira kuwa ugu badan annisaa-u waa dumarka nacuudu billahi min annaar marka sababtiiyaa nabigu sheegu wuxuu yidhi yakfurna dumarka waxay naarta ku gelayaan waa kufriyaan qiila waxaa la yidhi an yakfurna bilahi ma allay ku kufriyaanoo gaalnimo miya qaala nabigu wuxuu yidhi yakfurna alcashiira zawjkooday ku kufriyaan oo kufriga abaalka dhaca loola jeedaa abaalka dhac zawjkooday abaalka dhacaan wayakfurna alixsaana wanaagga loo sameeyana waa abaalka dhacaan wanaagga loo sameeyana way abaalka dhacaane kama shukriyaan oo kama abaalgudaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low axsanta haddaad u wanaag u samaydo ilaa ixdaahunna dumarka mid ka mid ah addahra zamanka waqtigaad wada nooshiin oo dhan haddaad wanaag u samaydo habeen iyo maalin uma ra-ad ay aragto minka xaggaaga shay-an shay macnaha shay ay dhibsato ay hadda maalin kugu aragto ilaa malag maaha ninkaanu laftirkiisa qalad waa ka imaanaa haddow hal shay oo dhibsato hadday aragto qaalad waxay leedahay maa ra-aytu minka khayran khayr kuguma arag qad weligay noloshayda waxa weeye wax khayra kuguma arag muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka isku waafaqeen alcashiiru cashiir waxaa la yidhahdaa azawju ninka marka dembiga khatarta ah ee naarta lagu galo nabigu sala allahu calayhi wasalam laba shay ayuu ku tilmaamay waa gabadha ninkeeda abaalka dhacda nabigu wuxuu ku tilmaamay oo kale waxa weeyaan in ixsaanka iyo samafalka sidiisaba laga abaalka dhaco waxaa marka xadiidku na daraysiinayaa noo caddaynayaa naartu waa shay makhluuqoo abuuran oo hadda jira ilahan ka magan galnaa nabiguna wuu arkay sala allahu calayhi wasalam dadka ugu badan ee gala dumarkaa ka mid a nacuudu billaahi min ahli nnaar wa min annaar waxa weeyaan marka xadiidku wuxuu caddaynayaa sababaha keenaya waxaa ka mid ah dumarka caadifadoodaoo fudud markay caroodaan marka isma hana karaan gabadhu markay carooto waa inay nafteeda xidhidaan oo aysan ku hadlin kelimad naar u keenta waxa weeyaan qalad haddii masalan zawjkaaga aad ku aragto ee horay aada wanaag ugu arki jirtay sabar dul qaado ma jiro nin aan qalad lahayn adduunka sabar oo dul qaado laakiin haddii dareenku kaa adkaado oo caradu kaa badnaato oo waxaad rabto iskaga hadasho waa musiibo kale ragga laftirkoodana waxaa laga rabaa maadaama dumarka dabeecadoodii ay ka mid tahay caadifad fudud oo markay caroodaan aysan ishana karin dumarka inaysan la googoosan oo ay ka sabraan oo markay caroodaan aysan u jawaabinoo waxay ku hadlaayaan oo dhan aysan u aaba yeelino shibka yidhaahdaan sababtoo ah dumarka waxaa muuqata markay caroodaan inaysan isceli karin waxaa laakiin la rabaa naar weeye waxaa carabku ku geynaya nabigaana yidhi naarta carabkaasaa dadka geeya marka waa in gabadhu muslimadda ah markay carooto ay ogaato kelmadahan ka soo baxaya inay yihiin kelmadihii naarta geylaha oo khatarta ahaa oo shanlayta ka dambay doonto oo marka ay iscelido oo nafteeda ay ka adkaato qofka geesiga waa qofka markuu caroodo isceli kara qofka caaqilka waa qofka markuu caroodo isceli kara baabun aadaakanu baabun waa baab idaa daca zawju ninku hadduu u yeedho zawjatahu xaaskiisa ilaa macsiyatin macsi hadduu ugu yeedho dembi ugu yeedho fa calayhaa waajib waxaa ku ah an tamtanica inay ka joogto walaa tujiib aysanna ajiibin baabun haadaakanu baabun waa baab idaa daca zawju ninku hadduu ugu yeedho zawjatahu xaaskiisa ilaa macsiyatin dembi fa calayhaa gabadha korkeeda waxaa saaran oo waajib ku ah antam an tamtanica inay ka joogto walaa tujiiba oo waxa uu ka doonaya aysan ka ajiibin oo ka yeelin zawjka ha la addeeco daacadiisaa jannada lagu galaa marka la leeyahay xagay leeda xagay leeda waa intuusan alla caasi ku dhihin qof kasta keligiis ma ahan cid kasta oo ilaahay amray in la addeeco daacadiisu xagay leedahay cid kasta oo ilaahay amray in la addeeco daacadiisu xagay leedahay waxay xagkaasu uu yahay waa intuusan alla caasi ku dhihin waa intuusan alla caasi ku dhihin masalan ilaahay wuxuu amray in la addeeco waalidka aabbii hooyo ilaahay wuxuu amray in gabadhu zawjkeeda addeecdo ilaahay wuxuu amray in addoonku uu sayidkiisa addeeco waxaa ilaahay amray ummadda shacabka madaxweynahooda muslimka inay addeecaan dad badan culimmada in la addeecaa qur-aanku amray laakiin kulli ha la addeeco dadka la leeyahay qayday leedahay xuduuday leedahay mutlaq maahan wax walba ha lagu addeeco cid la yiri ma jirto oo aan ahayn allah iyo rasuulkiisa allah iyo rasuulkiisa wax walba lagu addeecaa laakiin inta kaloo ka soo hartay waxa lagu adeecayaa xagay leeyihiin waa goorma waa intaan ilaah caasi lagu dhihin marka haddii aada xagkaas waa inaad garataa nabigeena suuban sala allahu calay wasalam xadiis bukhaari muslim ay wariyeen wuxuu yidhi asamcu wadaacatu cala almar-i almuslim inuu qofku wax maqlo oo uu addeeco waxay waajib ku tahay qofka muslimkaa fii maa axaba wa kariha waxa uu jecel yahay iyo wuxuu dhibsanayaba waa inuu addeeco yeelo maa lam yu'mar bimacsiyatin waa intaan macaasi la amrin fa idaa umira bimacsiyatin haddii macaasi la amro falaa samca walaa daac wax laga dhegaysaa iyo wax laga yeelaa ma jirto qofka macsi ilaahay amra allah ha la caasiyo laga dhegaysamayo aabe laga dhegaysamaa hooyo laga dhegaysamaa zawjka laga dhegaysamaa madaxweyne laga dhegaysamaa culummo mid ka mid a cid laga yeelo allah ha la caasiyo ma jirto cid laga yeela ma jirto xadiiska bukhaari muslimaa wariyeen nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam inama daacatu fi lmacruuf waxa wax lagu adeecaa waa wanaagga aabba ha la adeeco hooyo ha la adeeco gabadhu sawdkeeda ha adeeco addoonku sayidkiisa ha adeeco shacabka imaamkooda ha adeeceen ha la is adeeco culummada ha la adeeco kulligood waxay diintu amartoo daacada daacadaas waa wanaagga ee ilaahay ha la caasiyo qofna laga yeeli maayo qofna ma laga yeelayo ma banaana in laga yeelo qof ilaahay caasi ma laga yeeli karo sow ma jeedid baabun haadaakanu baabu waa baab idaa daca zawju ninku hadduu ugu yeedho zawjatow xaaskiisa ilaa macsiyatin dembi fa calayhaa gabadha korkeeda waxaa saaran oo waajib ku ah an tamtanica inay ka joogsato oo walaa tujibaysan ka yeedhin dembigaas can caaishata radia allahu canha can caa-ishata anna mra'atan islaam islaamtoo min al ansaari ansaar ka mid ah zawajad way guuriday ibnataa gabadheedii gabadheedii ayay bixiday fatanacadda shacru ra'sihaa fatanacadda waxaa daatay shacru ra'sihaa madaxeeda timihiiyaa daateen ta jira ku dhacday fa jaa-ad islaamtii waxay u timid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam fadakarad daalika arrinkaasay u sheegtay low nabiga fa qaalad waxayna tidhi inna zawjaa ninkeedii amarani wuxuu isoo amray an asila tin kale inaan ku xidhiiriyo fii shaxriha tinteeda fa qaala nabigu wuxuu uhi la ha yeelin inahu shaniya qad lucina waa la nacladay almusilaatu dumarka tinta tin kale ku xidhiiriya can caaishata caaisha binti abibakar sidiiq weeye ana mra'atan islaam islaamtoo min al ansaari ansaar ka mid ah zawajad way guuriday ibnataa gabadheedii gabar ansaarta ka mid ah ayaa gabaday dhashay bixiso nin siiday fatanacadda shacru ra'sihaa fatanacadda waa daatay wey fatanacadda waxaa daatay shacru ra'sihaa madaxeeda tinteedii gabadhii xanuunanta ku dhacay aa tintii jajabtay daadatay fa jaa-ad gabadhii hooyadeeda u timid ila nabiyi sala allahu calayh wasalam fa jaa-ad hooyadiia u timid ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam fadakarad hooyadiiyaa u sheegtay daalika arrinkaas low nabiga gabadhaydiiyaa nin u guuriyey gabadhii xanuuna ku dhacay tinteediiya daadatay tintii waa gaabantah tintuna quruxda gabadhay ka mid tahay quruxduna waxyaalaha guurka wanaagyaalkiisa ay ka mid tahay oo dadka isku soo jiido isjeclaysiiya gabadha tinteedu inay dher tahayna waa qurux marka gabadhii tintii waa ka jajabto waa daadatay saasay nabiga u sheegtay sala allahu calay wasalam faqaalad waxay tidhi ina zawjaha ninkeedii amarani wuxuu soo amray an asila inaan tin kale ku xidhiiriyo fii shacria tinteeda in tinta tin kale loogu xidhiiriyo oo gabar timan dheer laga dhigo iyadoo tinteedii gaaban tahay saasuu amargu soo siiyey tin gabadhu waxa weeyaan quruxdeedu ha ii dhammaystirnaatee tinta ha loo soo xidhiiriyo tin kale fooda looga sii xirin kaasaa tima dheer laga dhigi saasuu isoo amray fa qaala nabigu wuxuu uhi laa ha ka yeeli inahu shaniye qad lucina waa la nacaladay almuusilaatu dumarka tinta xidhiiriya gabadha gabar kale tinteeda tin ku xidhiirida oo saas u xidhiirida waa gabar malcuunad ah oo nacalla qabtaa midda tinteeda la xidhiirinana waa nacalla qabto muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen labaduba wariyeen tanacadda macnaheedu wuxuu yahay saqada waa dhacay oo dhulkuu ku dhacay markaasuu yidhi aslun fii shacrihaa asilu fii shacrihaa wey asilu asilu waa aan xidhiirinaa fii shacriha macnaheedu waxay tahay asiidu fiihi tintiyaan ku siyaadina min kayrihi tin kalaan ku siyaadina saas weeye asilu macnaheedu waxay loola jeedaa fii shacriha tinteeda inaan ku xidhiiriyo ey asiidu inaan ku siyaadiyo fiihi tintaan min kayrihi tin kale saasaa loola jeedaa saasaa loola jeedaa xadiidkan marka qaacido muhiim ah ayuu qofka muslimkaa siinaa waxay tahay gabadha ninkeeda adeec adeec marka la leeyahay ka mid maaha waxay ku adeecaydo hadduu soo amro ilaahay wax lagu caasinaa wax ilaahay lagu caasinaa wuxuu leeyahay tintaada tin kale ku xidhiiri waa xaaraan ma banaana wax alla wixii sharcigu diiday haduu yidhahdo hadduu yidhaahdo fanax waa inaad yeelataa labadan ilkooda kore soofee ee kala fogee xaaraan weeye waaban la nacladay waa malcuunad gabadha fanax isku yeesha aan ilaahay u yeelin hadduu yidhaahdo timaha sunniyaha oo indhaha korkooda ku yaalla waa inaad qayb ka xiirtaa oo bil yar ka dhigtaa waa malcuun isaga ayadana hadday ka yeesho nacalaqabtay noqone waa xaaraan ma banaana hadduu yidhaahdo meel heblaan joogaa maxram la-aan soo safar ee ii imow maya ma banaana waa dembi ma ka yeelayso ma ka yeelayso maxaa yeelay maxrama waajib waxay leedahay maxramku waa waajib iyo ima wakaala in wad ow haddii kale qof kaloo i wada ii soo dir xuduuddaa lakama gudbi karee waa inay saas ugu sheegtaa hadduu yidhahdo qaad ord ii soo gad oo muqayid mid ah alla ku sallibay gabadha waa inay tira ma banaano dee naaran ka cabsanayaan kuu soo gadi ma hadduu yidhaha mirtan sigaarkaa ii soo shid waa dembi ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tacaawanu cala lifmi walcudwaani dembiga iyo xadgudubka isku gacan siinina waa inay tiraa ma banaano kaa yeeri maa hadduu yidhaahdo maalin ramadaan aan iska afurna maanta raaxaysane waa inay tiraahdaa waa dembi iyo kabaa'ir rugni min arkaan islaaman dhexda kaga jirnaa ma yeelayo hadduu doono inuu uga galmoodo meesha ilaahay xalaaleeyey meelaan ahayn waa inay tiraa ma banaana waana nacalaqada ninka saas yeela mana yeelayo kulli wax alla lagu caasina waa inuusan ka a oo inaysan ka aqbalin hadduu yidhahda salaada ha u kicin waktigaan aan iska jiifane subxigiioo la joogo waa shanta sabaabada waajibka waa inay tiraa maya waa waajibo waa xaq ilaahay calaa kulli xaal wax kasta oo ilaahay uu amray ka tag hadduu yidhah waa inaysan ka yeelin wax kasta oo ilaahay xaaraantinimeeyey samee hadduu yidhahna waa inaysan ka yeelin wax kasta qaacida intaas waa inay ka dhigato wax ilaahay amray oo waajib ah hadduu yidhaha waajibkan iska da waa inaysan ka yeelin wax ilaahay xaaraantinimeeyey hadduu yidhaahdo sameena waa inaysan ka yeelin waa inaysan ka yeelin waana arrin aad u muhiima gabadha muslimadda inay garato miisaanka ninkeeda maxay ku addeeceen maxaysan ku addeecayn hadduu yidhaahdo waad madowdahay aysi soo caddee waa inaysan ka yeelin oy tidhaahdaa ilaahay sifaduu noo abuuroo la bedelaa waa camal shaydaan marka kaa yeeli mayo waana malcuun qofka bedelaa qaabka ilaahay u abuuray iyo dumarka iscaddeeyaa malcuuniin weeye nacalaqadayaal ah oo shaydaan addeecay rabbigii abuurayna caasiyey amar shaydaanay qaateen shaydaan baa dhaar ku maray wala-aamuranahum fala yugayirunna khalq allah waxay leey shaydaan leeyahay ballan waxaa igu ah amar inaan siiyo dadka oo ay marka qaabkii alla u abuuray bedelaan marka waa gabar shaydaan raacday rabbigii abuurayna caasiday marka hadduu sidaas ninku yidhaahdo amro xataa ma banaano inay ka yeeshaa wax kasta oo ilaahay xarimay lagama yeelo cidna baabun haadaakanu baabu waa baab laa yajuusu uma banaana lilmar'ati islaamta hibatun inay wax bixido ow cadiyatun inay bixido fii maaliha maalkeeda ilaa biidni zawjiha ninkeeda idankiisa maahane baabun haadaakanu baabu waa baab laa yajuusu uma banaana lilmar'ati islaamta hibatun inay bixido ow cadiyatun ama ay siido qof fii maaliha maalkeeda ilaa biidni zawjiha ninkeeda idankiisa maahane ciwaankan xadiidka soo socda macnihiisii weeye ciwaankan wuxuu le macnihiisu yahay gabadha siday ninka u qadarinayso siday u tixgelinayso xataa maalka iska leedahay iska daa midkiisa kan ayadu ay iska leedahay ninku waa weeshanaa waa uu ku tashanaa waa ku xisaabtamaa maadaama uu wax weeyaan maalkeeda uu rajaynayo markay qofra kale inay siida rabto xogaa waa inay la tashataa waa inay tidhaahdaa haddee hantidayda qaybtaas oo febelan siinayaha ogow oo ay tixgelidaan marka inay qof siido ayadoon la tashan ma banaana uu shiiqu leeyahay laakiin mas'aladu sidaas ma wada ahan culummaduna saas islama ogola laakiin bal xadiidka aan laqbayno can cabdillaahi bni camar bni caas can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigaa yidhi laa yajuusu uma banaana lilmar'ati islaamta amrun amar fii maaliha maalkeeda laa yajuusu uma banaana lilmar'ati islaamta amrun amar uma banaana fii maaliha maalkeeda idaa malaka hadduu milkiyo zawjuha ninkeeda cismataha nikaaxeeda can cabdillaahi bni camar bni caas can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigaa yidhi laa yajuusu uma banaana lilmar'ati islaamta amrun amar fii maaliha maalkeeda oo kuma tasarufi karto oo ma maamuli karto idaa malaka hadduu milkiyo zawjuha ninkeedu cismataa nikaaxeeda ee waa inay la tashataa waa inay la tashataa waa inay la tashataa saxiixun xadiidun saxiixun waa xadiid saxiix ah akhrajahu waxaa xadiidkan soo saaray axmedu walxaakimuna waa soo saaray wanasaa-iyuna waa soo saaray wabnu maajana waa soo saaray wasaada wuxuu ku siyaadiyey ilaa biidni zawjiha ninkeedu inuu u idmo maahane si kale uma maamulanayso wanasaa-iyuna wuxuu ku siyaadiyey bilafdi hiba lafdiga hibada iyo wa lafdi cadiya bedelan min amrin xagga amarka ma uusan warin isagu ee waxa weeyaan ma hibayn karto ma bixi karto uu nasaa u wariyey wasaada wuxuu siyaadiyey ibnu maaja ilaa biidni zawjiha amar kuma le maalkeeda ilaa zawjkeeda inuu u idmo maahane wa nasaa-iyuna wuxuu siyaadiyey bilafdi hi hiba ma hibayn karto wa lafdi cadiya qof ma sii karto bedelan min amrin amar kuma laha meesha uu ku qoran tahay hadda xadiidkan mas'aladan culummadu way isku khilaafeen ahlicilmiga gobol ka mid a xadiidkaanay qaateen oo waxay yidhaahdeen gabadha haddii zawj ay yeelatoy nin guursato maalkeeda ayadoo ninkeeda la tashan ma bixi karto waa inay ninkeeda la tashataa markaad bixinayso waa inay ninkeeda la tashataa laakiin culummada agarkooda jamaahiirta ahlucilmigu waxay mareen gabadha inay ninkeeda la tashataa waa sunno waa sida fiican waana sida xadiiskaanu sheegayo laakiin xaaraan kama ahan axaadiidtana waa la jamciyaa waxaana la hayaa adillo aad u fara badan oo caddaynaysa gabadhu maalkeeda inay maamulo karto iyadoo ninkeeda la tashan adillo aad u badana la hayaa marka adiladaas maadaama la hayo hadda adilada waa in lagu wada dhaqmaa xadiidkana waa in la yidhaahdaa waa karaahiyo waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay inay iska bixda maalkii ayadoon la tashan ila wuu weheshana maalkee laakiin hadday dhacdo iyadoon la tashan inay bixido maamulkaas waa maamul sax ah maxayna milkigeeda iyadaa leh waa hadday tahay gabadhu gabar oo aan safiihad ahayn ilaa qofka safiiha maalkiisa hadda inuu maamulo lababa ogolo allaaba diiday laakiin haddaysan safiihad ahayn ee gabar maamul maalkeeda si sax u maamula karta ay tahay ayadoon la tashan waa maamula karta jamaahiiru ahlicilmi saasay mareen sidaas ay jamaahiirtu mareenaana sawaabkiiya imaamu lbukhaari tusaale kitaabkiisa saxiixa baaba waa ku qorayba ee ugu saxiixsan kutubta la alifay qur-aanka ka gadaal dhulka korkiisa inta kitaab yaalla kitaabka ugu saxiixsan cirka inta ka hoosaydana ugu saxiixsan kitaabka ilaahiy qur-aanka marka laga reebo kitaabkaas baabuu ku qoray baabu hibati lmar'ati baabkan wuxuu ka hadlaa islaamtu inay bixi karto ligayri zawja ninkeeda qofaan hayna weliba sii karto wa cidqihaa ayna xoray karto addoomadeeda idaa kaana haa zawjun hadday nin weliba leedahay fa huwa camalkaasuna jaa-isun waa u bannaan yahay idaa lam takun safiihatan haddaysan safiihad ahayn safiih waxaa la yidhaha qofka maalka ku bixiya meelaan saxda ahayn safiih kaasaa la yidhaha meelaha xaaraamta qofka maalka ku bixiya sharcigu ma ogola qofkaas maalka in loo daayo haddii meesha dawlad sax islaamiyu ka jirto waa in maamulka laga joojiyo qofkaasoo kale maalka baabi'inaya fa idaa kaana safiihatan lam yajus laakiin hadday safiiha tahay ma banaana qaala allahu tacaala alla yidhi walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum sufahada kuwa maangaab tahay maalka ku cayaara ha u dhiibnina maalkiina amwaasha la sheegana waa hantidoodii xaafid ibnu xajar markuu sharxay wuxuu yidhi wa bi hada alxukmi qaala aljumhuuru culammada muclamkoodu saasay yidhaahdeen gabadhu maalkeeda waa bixi kartaa iyadoo ninka la tashan ee ninka inay la tashataa waa wanaag markaasuu yihi wa adilatu ljumhuuri min alkitaabi wa sunnati kafiira adilada jumhuurtu daliishadeena kitaabka ilaahay ku taalla ama sunnada nabigu caddaynayso oo sheegayda inay gabadhu maalkeeda maamulo karto iyadoo ninka la tashaan aad bay u fara badan tahay adiladaas aad u faraha badan waxaa ka mid ah adilada aad u faraha badan waxaa ka mid ah xadiidka asmaa asmaa binti abibakar sidiiq zubayr ibnu cawaam ayaa qabay radia allahu canhu oo casharatu lmubashariina biljana ka mid ah nabigay weydiiday salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay tidhi yaa rasuul allahi maali maalun ilaa maa adkhala calaya zubayr afa tasadaquu rasuulka allow anuu maal malihi zubayr wuxuu ii keena maahane ee ma sadaqaysan karaa waxaas uu isiiyo qaala tasadaqii walaa tuucii fa yuuca calayki nabigu wuxuu ihi sadaqayso maalka ha haysanin yaan ilaahay kaa ceshani ilaahi weyna yuusan kaa ceshani gacanta fur oo masaakiinta wax sii xadiidkani bukhaariy muslima weeye nabigu la tasho ma dhihin waxay tusaydaa gabadha xataa tusaale haddaysan caruur lahayn oo biil la siiyo biilkeeda sida ninkiina waa maqanya tusaale si alla siday doontay u maamulo kartaa maalk miilkeeda hadduu joogo laakiin hadde labadooda wadalehe waa inay ku dadaasho waa inay ku dadaasho hadday caruur joogto waa inay carruurtii dar yeesho oo carruurtii inay baaba'do gabadhiina maalkii meel kala geydaa sax noqome markaas ilaa carruurtii xaqoodiiya dayac maayo markaas musiibaa dhacday laakiin biilka ayada shaksiyada nafteeda ay u leedahay si alla siday doontay ugu maamula kartaa siday doontay u maamula kartaa waxaa lamid a axaadiista tusayda gabadhu maalkeeda inay maamula karto iyadoo zawjka la tashan zawjadii nabigeena sala allahu calayh wasalam maymuuna bint alxaaris um lmu'miniin addoon ay laheed ayay xoraysay ayadoo nabiga aan ka idan qaadan nabiga sala allahu calay wasalam markii maalinkeedii uu u yimid ayuu tiri ma og tahay addoontii inaan xoreeyey markaasuu yidhi ma xoraysay markaasay tiri waa xoreeyey markaasuu yidhi abtiyaasha inaad siidaa kaaga si ajar badnaa leh ma uusan dhihin adoon ila tashan see maal maalkaaga u maamusho ma uusan dhihin haddii marka aysan bannaanayn inay maamusho nabigu waa u sheegi lahaa baatil kuma daayeen laakiin inay tu bannaan tahay gabadhu maal maalkeeda inay maamusho ayaa xadiidkaasu caddaynaya xadiidkuna bukhaariiyo muslim uu ku sugan yahay xadiidkuna bukhaariiyo muslim ayuu ku yaallaa ahlucilmiguna sidaas ayay uga fahmeen xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi annahaa kaanat rashiida maymuuna gabar toosana maalkeeda maamula kartay aheed wa annahaa actaqad qabla an tastamura nabiya sala allahu calayh wasalam waxaynay xorayday iyadoo nabiga amar weydiin falam yastadrik daalika nabiguna arrintaas kuma kama daba tegin oo kuma qabsan calayhaa bal irshadaa wuxuu ku toosiyay ilaa maa huwa awlaa si ka fadli badan falow kaana laa yanfudu lahaa tasarufun fii maalihaa la abdalahu haddaan gabadhu ninkeeda iyadoo la tashan maamulka ay maalkeeda maamushaa uusan soconayn waa nabigu buri laha wuxuu dhi laha ma waxba kama jiraan xoraynta fatxulbaari buu ku leeyahay juska shanaad safxada laba boqol konton iyo sagaal imaam nawowi sharaxa muslimka wuxuu ku leeyahay asna wa fiihi jawaasu tabaruci almar'ati bimaaliha bikayri idni zawjiha xadiidkan waxaa ku sugan gabadhu maalkeeda inay tabaruci karto o bixi karto ayadoon idanka zawjkeeda qaadan calaa kulli xaal adiladu aaday u badan tahay waxaana ka mid a xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi jaabir bni cabdillaahi maalin ciida nabigu inta yidhi gabdhaha war wax sadaqaysta ayadoo goobtii ciidda joogoon raggoodii u tegin oo la tashan ayay dahab bixiyeen ooy hantidoodii wax ka sadaqaysteen ka aad adilada aaday u fara badanta xadiiskaana bukhari muslim asna warinaya imaam nawowi wuxuu leey xadiidkaas waxaa ku sugan gabadhu maalkeeda inay sadaqaysan karto iyadoon idan ka qaadan ninkeedii marka adiladu aaday u badan tahay adiladaasoo dhan ayaa tusaya gabadhu maalkeeda inay maamula karto xadiidkan marka waxaa lagu fasirayaa sida wanaagga badana sidaas inay ninkeeda waxa weeyaan la tashato ayaa fiicnaan badan laakiin haddaysan la tashan maamulkeedu waa soconaa ee ma la dhigi karo ma bixi kartid maalka maamulkeedu waa soconaa ilaa maalka ayadaa iska lehe baabu khidmati lmar'ati gabadhu inay u adeegto baabkii kaadlahay lisawja ninkeeda iyo waman dadka yaquulu u biilo baabu khidmati lmar'ati haadaakanu baabu khidmati lmar'ati islaamtu inay u adeegto lisawja ninkeeda iyo waman dadka yaquulu u biilaa baabkii ka hadlayay hada maxalu baabkii ka hadlaayey halkan wey maxalkiisii macnahan xadiidka soo socda macnihiisa weeye wuxuu caddaynayaa xadiidkan soo socdaa gabadha ninka wanaagga ay kula dhaqmayso waxaa ka mid ah asaga iyo dadku biilayo gurigeeda ku nool inay u adeegto oo nadaafadii guriga iyadu ay ilaalido oo dharkii iyadu ay mayrto oo raashinka iyadu karido oo carruurtii ay haydo shaqadaas oo curfiga loo fiirina curfiga waxaa la yidhaahdaa dadka muslimiinta meeshaas degan shaqada ay qabtaan dumarku gabadhaas inay qabataan laga rabaa dadka muslimka ahe meeshaas degan shaqada ay qabtaan gabdhaha muslimaadka ahe ragga u dhaxay shaqadaasoo kalaa gabadha laga raba inay qabato curfiga iyo caadadu siday ku dareersatay ninkana shaqadii ragga laga rabaa oo inta shaqo tago inuu biilkii keeno gurigii lagu noolaalaha keeno waxa weyan dharkii keeno waxa weeyaan waxa ragga shaq laga sugoo dhan uu u istaago uu u istaago sidaas weeyaan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir bni cabdillaahi wuxuu wariyey ilaa raallaa ka noqda asagii aabihiisa qaala wuxuu yidhi halaka abi aabbeheyaa dhintay halaka maata loola jeedaa halaka abi aabbaheeyaa dhintay wa taraka wuxuuna ka tegay sabca banaatin toddoba gabdhood ow tisca banaatin ama sagaal gabdhood fa tasawajtu waxaan soo guursaday yidhi imra'atan gabar islaantaasoo hayiban garoob ah islaan garoob ah aan soo guursaday yidhi markaan soo guursaday fa qaala lii rasuulullah rasuulka ilaahiya wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla wuxuu gu yidhi tasawajta yaa jaabir jaabir ma guursatay jaabir ma guursatay fa qultu waxaan idhi yidhi nacam waa guursaday fa qaala nabigu wuxuu yidhi bikran an fayiban ma gabarh bikrahaad guursatay oon lagaaga horrayn mise mid garoob ah oo lagaaga horreeyey qultu waxaan idhi yidhi bal fayiban maya garoobaan guursaday qaala nabigu wuxuu yidhi fahal fahallaa jaariyatan turaacibuhaa wa turaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka fahallaa jaariyatan oo maxaad u guursan weyday gabar yar gabadhaas yaroo turaacibuhaa aada la cayaarto wa turaacibuka adna kula cayaarta wa tudaaxikuhaa ood la tasasho wa tudaaxikuka ayaduna kula tasasha qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi qaala jaabira wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi lahu nabiga ina cabdallaahi waa aabihiis ina cabdallaahi aabbahay cabdullaahi halaka wuu dhintay wa taraka wuxuuna ka tegay banaatin gabdho wa inii aniga karitu waxaan nacay an ajii'ahunna inaan gabdhihii u keeno ula imaado bimidlihina gabar la mid ah oo ayagii kuddo ah oon ka caqli badnayn oon ka waayi aragsanayn taas ayaan dhibsaday fa tasawajtu markaasaan guursaday imra'atan islaam oo garoob ah islaamtaasoo taquumu u istaagta calayhinna gabdhahan daryeelkooda iyo tarbiyadooda oo wa tuslixuhunna hagaajido tarbiyayda fa qaala nabigu wuxuu yidhi baaraka allaahu laka ilaah ha kuu barakeeyo ow qaala nabigu wuxuu yidhi khayran khayr allah ku siiyo bukhaari iyo muslimaana xadiidka wariyaan bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka wariyaan muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim a xadiidka isku waafaqeen can jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhumaa isaga yaabiis ba ilaa raalliha ka noqdee qaala jaabir wuxuu yidhi halaka abi aabbahay ayaa dhintay waxaa lagu dilay dagaalkii uxud dagaalkii uxud ayaa lagu dilay aabbahay ayaa dhintay uu yidhi oo dagaalkii uxudaa lagu dilay wa taraka wuxuu ka tegay sabca banaatin toddoba gabdhood oo tisca banaatin waa shaku raawi riwaada dambool wariyaan a shakiyeen ee jaabir isagu ma shakisna waa yaqaan gabdhaha aabiis ka tegay intay yihiin toddoba ama sagaal fa tasawajtu anugu waxaan soo guursaday yidhi imra'atan islaam islaamtoo fayiban garoob ah oo waaye arag ah oo ka da-weyn oo sabarka gara karta oo gara karta gabdhuhu maxay u baahan yihin iyo tarbiyadooda marka guurka marka la guursanaa dana badana loo guursadaa waxaa uga hor ka mid ah waxa weeyaan cifo iyo dhowrsanaan gabadhan iyo ninkan isguursanay in isku dhowrsanaadaan waxaa ka mid ah duriyo dayiba ilahay inuu kala siiyo waxaa ka mid ah hawlo aan waxa weeya uusan keligiis qabsan karin gabadha inay la qabato marka guurka un hal dana ma ahan sidaa darteeda hadda wuxuu ku xushay waxa weeyaan qof waaye arag ah qof oo waxa weeyaan ka da-weyn gabdhaha oo shaqadaan ku gacan sido carruurtan u tarbiyayda saasuu soo xushay oo u guursaday fa qaala lii rasuululahi rasuulka allah igu yidhi yidhi sala allahu calayhi wasalam tasawajta ma guursatay yaa jaabir jaabirow ma guursatay fa qultu waxaan idhi nacam haa waan guursaday fa qaala nabigu wuxu uhi bikran ma gabar bikraho lagaaga horreey inaad guursatay am fayiban mise gabar garoobo lagaaga horreeyey qultu waxaan idhi yidhi bal fayiban maya garoobaan guursaday qaala nabigu wuxuu yidhi fahallaa jaariyatan maxaad u guursan weyday gabar yar gabadha yaroo turaacibuhaa aada la cayaarto wa turaacibuka oo kula cayaarta wa tudaaxikuhaa aada la qososho wa tudaaxikuka oo kula qososho tanna waxay tusaydaan ninka iyo xaaskiisa inay cayaaraan oo waxa weyan isla qoslaan oo ay sidaasu tahay dhaqan wanaagsan nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam caaisha binta abibakar sidiiq zawjadii umulmu'miniin nabiga wuu la cayaari jiray bal waa la tartami jir wuxuu dhihi jira aan tartano bal horta qofka dheereey aan kala harnay ayagoo cayaarsiina waa nabigii alle waxaad dareemaydan imisaa mas-uuliyad sugayda ummadoo dhan waa imaamkoodii diinkuu baraya xukunku u hayaa maamulkao dhan uu u hayaa isaga kala hagaya wakti ka batay oo firaaqaa ma hayo laakiin waktigiisu inta qayb ka qoondeeyey uu gabadhaas qalbigeeda ku farxadgelina waa dhaqanka laga raba ragga mu'miniinta inay nabi maxamed ku daydaan sala allahu alay sl markasuu yidhi kaalaan tartaniho kaasay tartameen kaasay ka dheerays ayaan dabu yidhi hayadna keen haddana waa tartamaynaa markaasuu ka dheereeyey yo isxunaynuu isleeyahy ilaa iyadu cayaarsiina farxad gelina markaasuu yidhi tilka bitilka ha xumaan hadde adoo adiga iga dheereeyey ha qofo waa maalinu dheeraynaa saasuu nabigu ahaa sala allahu alay wasalam rag ciid cayaaraya ayay nabigu yidhi ma rabtaa inaad fiirsato oo masaajidka dhexdeeda ku cayaaraya gaashaamo iyo ku cayaaraya maahan baroorileey oo inta tafaxaydata cawradu banaanka taalla maan qurunka ma banaana kuwaas in la fiirsada ee waxa wey waa reeg masaajidka dhex jooga oo muslimiin ah oo gaashaamo iyo warmo iyo iskula cayaaraya ku gabgambanaya markaasay tiri waa rabaa inaad fiirsan kaas yudi isku kay aadi nimanku iyo ku arag fiirso kaas iska fiirsanay haye ma ka bogata maya cabbaana sii fiirsan ilaahay ka bogatay marka cayaarsiinta gabadha ninku inuu cayaarsiiyo farxad geliyo uu qalbigeeda ilaaliyo xuquuqda ragga lagu leeyahay ayay ka mid tahay gabadhuna ninkeeda ay la cayaarto farxad gelido ayadana xuquuqda laga rabay ka mid tahay qaala jaabir wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi lahu nabiga ina cabdallaahi aabbahay cabdullaahi halaka wuu dhintay wa taraka banaatin gabdhuhuna ka tegey wa inii aniga karitu waxaan nacay an ajii'ahunna inaan u keeno ula imaado bimilihinna gabadh iyadii lamid ayagii gabar lamid ah oo macnaha ku da-a ha ilaa gabar yar hadduu keeno gabadhii gabdhihii yaryaraay lamid tah kama caqli badna kama waaye aragsana taasaan dhibsaday yuu yidhi marka fiiri walaalkaas wanaaggiisa asaga gabar yar inuu doorto wuxuu uga tanaasulay gabdhahaas walaalihiisa xaqooda inuu gabdhahaas walaalihiisa u daneeyo saasuu u doortay taasna waxay kutusaydaa gabadha yar guurkeeduna maratanu ku jirtaa gabadha garoorka guurkeedana maratanu ku jirtaa oo mid walba faa-iido gaar ahay yeelan kartaa fatasawajtu waxaan soo guursaday uu yidhi imra'atan islaam islaamtoo taquumu u istaagta calayhina arrimahooda arrimahooda u istaagta tarbiyayda ushanlayda waxa weeyaan wanaagooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ilaalida oo wa tuslixuuna ii hagaajido ii tarbiyayda marka hooyada guriga caruurta gabdhaha xilka koobaad ugu horreeyaba ayadu ka saaran yihi nabigu marka arrintaas kuma inkirin markuu sheegay inuu maslaxadda uu u doortay garoobka nabigu waa ugu duceeyey waa qiray arrintii waa qiray fa qaala nabigu wuxuu ihi baaraka allahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo aw qaala nabigu wuxuu ihi khayra khayr allah ku siiyo khayr allah kaa siiyo marka nabiga arrintii waa qiray meesha marka xadiidka laga daliishanaa fiiri gabadhu inay ninkeeda u shaqaydo oo ay u khidmaydo meesha laga daliishana waa halkee gabadhan muxuuba usoo guursaday jaabir inay gabdhahan u tarbiyaydo oo u haydo oo ugu shaqaydo saasuu usoo guursaday nabiguna arrintii waa qiray marka inay sax tahay ay kutusaydaa inay sax tahay ayay kutusaydaa arrintaasu axaadiis aada u fara badanaana tusayda macnahaas xadiis aada u fara badan tusaale waxaan soo qaadaynaa bal laba xadiis oo kale xadiidka faatima binti rasuulillahi fiiri faatima binti rasuulillahi oo zawjadii cali ibn abi daalibna ah cali ibn abi daalib xaaskiisii aheed way u khidmay jirtay raashinka iyadaa shiidi jirtay dhagax shiid oo raashinka lagu shiiday iyadaa wareejinay oo ku shiidi jirtay markaasay xataa gacantii ka xanuunsatay markaasay waxay maqashay nabiga addoon u yimid oo addoon uu yeeshay nabigu markaasay u tagtay nabigii aaday oy istiri bal addoonkaas ha ku siiyo si uu shaqooyinka gabalka kaaga qaado markay aaday nabigii oo maqanay tagtay caaishay u tagtay markaasay tiri u sheeg arrintaasaa nabiga ugu imid nabigii markuu u yimid caaishaa loo sheegaa la yidhi gabadhaadii faadimaa timid arrintaasayna u socotay nabiga habeenkii sala allahu calay wasalam markii loo sheegay inta soo orday ugu yimid gurigoodii ay deganaayeen faatima iyo cali ibn abi daalib ayagoo weliba gobashoodii jiifka tegey marka nabigu u yimid ay istaaga dooneen nabigu waxna istaagnina ii fariistaalkiina kaasuu dhexda ka fariistay markaasuu nabigu yidhi alaa adullukumaa calaa khayrin mima sa'altumaa ma waanan idiin sheegayn wax idinkaga qayr badan waxaad weydiisateen qaadunaad rabtaa gabar yahay kaana sida shaqada wax qaaduun kaaga fiican ma kuu sheegaa marka nabigu wuxuu yidhi marka idaa aqadtumaa madaajicakumaa ow aaweytukum ow aaweytumaa ilaa firaashikumaa markaad meesha jiifka tagtaan ood seexa rabtaan fasabbixaa halaaan wa halaatiin wam waxmadaa halaaan wa halaatiin wa kabira arbacan wa halaatiin fa huwa khayrun lakumaa min khaadimi markaad gogasha tagtaan soddon iyo saddex goor subxaan allahi ilaahda soddon iyo saddex goor alxamdulilahi ilaahda soddon iyo afaraad ka dhigay allahu akbarta boqolkaas akriya qaadun ayadaa ka qayr badanay waxa weeyaan ilaahay baa ku gacan siinaya ilaah baa ha shaqada fuudaynaya waxa dhami sahlay iska noqonayaan ilaahay wuxuu kuu qabto boqol qaadun kuuma qaban karto taasna fursadaas waa in gabar kasta ay ka faa'iidaysato xadiidka bukhaari muslima wariyaan labadaba waxa weeyaan ma rabtaa hawsheeda guriga kulli danahaaga dhan ilahay inuu wada yasiro adkaartaas ku seexo markaad gogasha tagto adkaartaan ha iska halmaamin soddon iyo saddex goor subxaan allaahi dheh soddon iyo saddex goor alxamdulilaahi dheh soddon iyo afar goorna allahu akbar dheh ilaahay baa ku caawinaya haddii ilaahay ku caawiyo cidna uma baahnid xadiidka kaleeton baraarujayna waxay tahay asmaa binta abibakr sidiiq radia allahu canha oo ah zawjadii zubayr ibnu cawaab zubayr ibnu cawaab waxay tidhi zubayr ibnu cawaab ma uusan lahayn wax hanti ah wuxuu lahaa faras iyo rati oo beerta waraabiya intaasuu lahaa wuxuu lahaa zubayr ibnu cawaam rati beerta waraabiya iyo wuxuu lahaa faras waxay tidhi faraska anaa quudi jiray u soo geeda gurmay jiray faraska anaa usoo geeda gurmay jiray anigaa cawska usoo guri jiray anigaa laftimireed uga soo qaadi jiray tiri madaxayga beerta zubayr aan uga soo qaadi jiray maalinaaba anoo madaxa ku sidaa nabiga uga daba yimid sala allahu alay wasalam markaasaa weliba meeshan ka keena waxay jirtaa laba mayl ay jirtaa ay tiri meeshan ka keena halka mayl waa lix kun oo dhundhun halka mayl laba mayl aan ka keeni jirat madaxa uga soo qaadayo nabiga maalin anuu madaxa ku sida uga daba yimid markaasuu hashwadu ii faris yiri soo kor waan xishooda waxay tihi ma nimanaad raaci kartaa zubayrna zawjkaygana aada u qiiro badnaa qiiradiisina waan dareemay markaasaan xishooday nabigu marka waa xishoodkaygaa ku iga tegey marka axaadiidtaas waxay caddaynaydaa gabadhu zawjkeeda guriga inay uga shaqaydo curfiga iyo dhaqanka ummadda muslimka ku dhaqantana la fiiriyo wixii gabadhu qaba jirtay waa inay qabato ninkuna wixii raggu qaba jiray uu qabto waxyaalaha lasla qabtana laysla qabto laysla caawiyo oo laysgacan siiyo gabadha marka laftirkeeda haddii gabadha iyadoo kala qaadun iyo shaqaale loo sameeyo meeshaas ay joogto oo ninka dhaqaalihiis uu gaaro waxaa la rabaa inuu qaadun iyo shaqaale keeno ila ilaah ale wacaashiruhuna bilmacruufi gabdhaha wanaag kula noolaada marka haddii ilaahay ninka u waasiciyey ee uu dhaqaala haysto waxaa laga rabaa inuu shaqaale keeno gabadha shaqada ka caawiya taas ayaa laga rabaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed